wafdi ka socda dowla deegaanka soomaalida ayaa gaaray magaalada boorame ee somalilan booqashada wafdiga ayaa ujeedadeedu tahay sidii ay ugu kuurgeli lahaayeen habmaamulka shirkadda shabac ee maamusha adeega biyaha ee boorame si hanaankaas la mid ah ay ugu adeegsadaan wakaaladaha biyaha magaalooyinka waaweyn ee ismaamulka soomaalida wariyaha v o e da haashim sheekh cumar good ayaa warbixintan noogu soo diray magaalada boorame
wafdigan uu hogaaminayay wasiirka xafiiska biyaha ee dowla deegaanka soomaalida ee etoobiya xasan maxamed xuseen ayaa kulan la yeeshay howlwadeenada iyo mas-uuliyiinta shirkadda adeega biyaha shaaba ee magaalada boorama shirkaddan oo ay wada leeyihiin ganacsatada iyo dowladda waxay gacanta ku haysay maamulka biyaha ee magaalada muddo ku dhow labaatan sano wasiirka biyaha ee dowla deegaanka soomaalida xasan maxamed xuseen ayaa isagu xusay in socdaalka ay ku yimaadeen magaalada boorama uu ahaa sidii ay uga faa'iidaysan lahaayeen waayo aragnimada iyo aqoonta maamulka adeega biyaha ee ay shirkadda shaaba u maamusho biyaha boorama taasoo aanay jirin buu yidhi geeska afrika magaalo la mid ah oo qaabka ay u maamulaan loo maamulo adeeg bixinta biyaha ee magaalooyinka maanta waxaan soo booqannay magaalada boorame ee somalilan hadafku wuxuu ahaa magaalada boorame waxaa ka jira dhaqan xagga biyaha ah oon ka jirin geeska africa markii si cad loo dhigo qaab maamulka biyaha ay u maamulaan iyo qaabka ay adeega u bixiyaan iyo qaabka ay u xifdiyaan u ilaashadaan ilaha biyaha iyo adeegooda waa qaab ku dayasho mudan weeyaan markaa wanaaggaasna looga soo sheegay baanu khibradda inaanu bal soo marro oonu nala wadaagaan baanu kolley go'aanka meesha ku nimid xuduudda labadeeda dhan dadka deggan waa dad walaala ah oo isku mid ah shirkaddan shaabal boqolkiiba sagaashan baa si sax ah oo sidii loogu talagalay biyaha yaa kastamariskii u gaadha ama dadkii shacabka ahee isticmaalayaasha u gaadha sidoo kale wasiirka xafiiska biyaha ee dowla deegaanka soomaalida xasan maxamed xuseen ayaa xusay in habka biyaha boorama loo maamulo ee wada lahaanshaha iyo wax isku darsiga shacabka iyo dowladda ay magaalooyinka waaweyn ee deegaanka hab la mid ah kaga dayan doonaan tababarna ay u keeni doonaan wakaaladaha biyaha ee magaalooyinka deegaanka soomaalida magaalada boorama iyo shirkadda shaaba marka tan lafteedu waxay annagana siinaysaa khibrad hor leh ayayna siinaysaa oo ah wada shaqaynta shacabka iyo dowladda inay wax isku darsan karaan oo soursiskii iyo ceelashii iyo wixii oo dhanba dawladdu iyadoo leh ay shirkad shacaba intay ku wareejiso shirkadaha shacabka si efficient ay u shaqayn karta u gaarsiin karta biyaha taana waxaan rajaynaynaa magaalooyinka kala duwan ee deegaanka soomaalidu in wakaaladahooga biyaha intaanu keenna iyo maamuladooda ay khibraddan qaataan iyaga laftoodu markaa deedna aan isla celcelinno fikirkii ku habboonaan lahaa ee lagu waraabin lahaa bulshada deegaanka soomaalida ama biyahooda lagu maamuli lahayna halka ka soo saaran rajaynaynaa guddoomiyaha guddiga shirkadda biyaha ee shaaba maxamed nuur faahiye ayaa isagu si kooban u sheegay in imaatinka wasiirka biyaha ee dowla deegaanka soomaalida uga yimid uu yahay mid caddayn u ah isdhexgalka bulshada labada dhinac oo hore u kala xidhnaan jiray waxaa aan halkan ku soo dhoweynayaa wasiirka biyaha ee dowla deegaanka soomaalida ee etoobiya ayaa ku soo dhoweynayaa oo halkan booqasho sharaf leh noogu yimiday isaga iyo tiimkiisa si ay uga faa'iidaystaan waay aragnimada aan u leenahay maamulka biyaha taasoo annakana sharaf weyn nooc ah tani waxa weeyaan waxay astaan u tahay maanta boorama iyo jigjiga inay maanta isku magaalo tahay oo maanta xadkii noo dhexeeyey ay ka qiimo badatay dadku waxay isku yihiin socdaalka wasiirka biyaha ee dowla deegaanka soomaalida ayaa noqonaya mas-uulkii ugu horreeyey ee ka socda waddan kale isagoo ujeeddadiisu ay tahay in nidaamka maamulo ee shirkadda adeeg bixinta biyaha ee magaalada boorama ay uga faa'iideeyaan deegaanada soomaalida gaar ahaan xafiiska biyaha shirkadda shaaba waa mid ay leeyihiin ganacsato reer awdalah islamarkaasina u maamusho biyaha boorama habka wadaagga ganacsiga gaarka iyo ka dawliga ah ee afka qalaad loo yaqaano public private bartiner haashim sheekh cumar good v o a boorama